فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي
bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wacan dhegaystayaal idilkiinba meel kasta oo aad joogtaan ku soo dhowaada barnaamijka dhuuxa qodobada caawa aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah sarkaal ka tirsan puntland oo lagu dilay magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug waaliga wilaayada islaamiga ah ee hiiraan oo laga waraystay xaaladda wilaayada dadka ka hadlaya iskudaygii baarlamaanka ee shalayto ay ku dooneen inay ansixiyaan sharci ka dhan ah shareecada islaamka oo isu soo taraya maamulka puntland oo ay soo wajahday duruuf dhaqaale ugaaska beesha gaaljecel oo aan ka waraysannay dhibaatooyinka lagu qabo shisheeyaha jooga hiiraan qodobadaasi iyo wixii soo kordha ayaad maqlaysaan waa mar kaliya dhuux فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي waa labaatanka bisha dulxaj sannada kun afar boqol kow iyo afartanka hijiriga waxaan gudagali doonaa barnaamijka dhuuxa dagaal culus ayaa maanta ka dhacay magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug laba ciidan oo ka tirsan puntland ayaa ku dagaalamay magaaladaasi waxaana dagaalkaasi puntland ay ku weysay taliyihii ciidanka madaxtooyada maamulka puntland cismaan cumar oo ku naf waayey rasaas kaga timid qayb ka mid ah dhinacyadii halkaa ku dagaalamay فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي sheekh guulad abuunabhaan oo ah waaliga wilaayada islaamiga ah ee hiiraan ayaa u warramay idaacadda andalus ee ku hadasha afka shabaabulmujaahidiin waaliga waxaa laga waraystay arrimo dhowr ah waxaana ka mid ah xaaladda wilaayada بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين si guud wilaayada islaamiga hiiraan waxay un la mid tahay wilaayaadka islaamiga ah oo shareecada lagu maamulo haddii ay tahay xagga amniga hadday tahay xagga caafimaadka iyo barwaaqada iyo roobka jiro gaar ahaan markaan fiirina cadowga iyo dhibaatooyinka uu ummadda muslimiinta ah ku hayo ee kama duwana dhulalka kale cadowgu marba marka ka dambaysa waxaa muuqata in uu nuqsaamayo wuxuu ku kooban yahay meelo kookooban oo uu joogo oo xitaa uusan ka bixi karin waa go'doon keliya waxay wax isku gaarsiiyaan e, dayuuradaha oo ay isticmaalaan dadka muslimiinta ana waa fahmeen waxyaabaha xusida mudan waxaa ka mid ah e, cadowga hadda ku sugan e, maxaas oo xabashada etoobiya waxay isku dayeen in ay doontaan qoryo dadka deegaanka ah waxay u muujiyeen cadaawad oo dadka dhirta la guraya iyo geedaha la baabi'inaya waa wixii ayaga ay ku noolaayeen ama xoolahooda ay muxuu ahaa e, noloshooda rasmiga ahayd E, ilaa hadda waxay maraysaa in jidadka markii la yara waa soo baxeen oo nimanka xaabay doonayaan in dhulalkii ama jidadka ay marayeen ee ooda loogu gooyo oo loo muujiyo cadaawad si guud marka amniga wilaayada wax culaysahoo gaar ah oo maanta jira ma jiraan markii laga reebo in dhulkeennii iyo deegaanadii ay dadka muslimiinta lahaayeen meelo ka mid ee cadowga uu joogo ama e, xagga caafimaadka ilaahay baa ku mahadsan subxaana wa tacaala dad iyo dunyaba waa la caafimaad qabaa guud ahaan marka barwaaqada iyo naqa la haysto oo sannadii barwaaqada ahayd oo lasoo marayna waxaa loola mid yahay dadka muslimiinta ee wilaayaadka islaamiga ama waxaa la dhihi karaaba meelaha ugu fiicfiican bay ku jirtay waa tahay sheekhana bal waxaa sharxaad yar naga siisaa dhanka qadaha qadaha sidoo bulshada ugu adeega
qadaha horta waa hooyada shareecada weeye waa meesha dadka muslimiinta ahi ay cadaaladda u soo doontaan ee sida aad og tahay wilaayada islaamiga hiiraan waxay daris la tahay ee dhulka ay cadowga haystaan ee etoobiya ee ayna ku nool yihiin dad muslimiin ah oo u baahan shareecadooda iyo diintooda qaduhu marka waa meesha ugu mashquulka badan markii laga hadlaayo ee gaar ahaan qadaha wilaayada islaamiga hiiraan ilaahay baana ku mahadsan subxaanahu watacaala ee qaraa'ibta iyo waxyaabaha runtii dhacaayo waa aad la yaabaysaa markaad aragtid qadaha adoo jooga inaad aragtid qof ka yimid deegaan aad u fog ama etoobiya gudaheeda dad ka yimid oo shareecada soo doontay oo leh waxaan doonaynaa inaan ku kala baxno halkan caasimadda hadda gobolka waa beled weyne waa meesha ugu saxmada badan dadka beled weyne ka imaanaayo oo ishaysto oo waxyaabaha xitaa isku haystaan aad runtii la yaabaysid oo imaanaaya waa wax aad u tiro badan dadkaasoo dhanna ayagoo qaaniciin ah ayay laabtaan ilaahay subxaana wa tacaala waa ku guuleeyaa si guud marka qadaha waa qayb muhiim ah wilaayadana wuxuu ka yahay ee, ra'sigii buu ka yahay waa meesha cadaaladda loo doonanayey aad iyo aad bayna shaqadooda runtii muhiim u tahay kumana filna hal majaal in looga sheekeeyo qadaha iyo ee, muhiimadda uu leeyahay iyo waxqabadkiisa iyo dadka u imaanaya runtii ee, waa wax tafaasiil dheer u baahan allahna ku mahadsan subxaana wa tacaala waata marka sheekhana adigoo maadsan haddaan kaga gudno dhanka qadaha bal aan eegna dhanka waxbarashada heer intee la eg ayay wilaayadu ay ka gaartay dhanka waxbarashada qaybihiisa kala duwan ilaahay baa ku mahadsan subxaana wa tacaala ummaddu maanta waxay u guntan tahay barashada shareecadooda hadday tahay ee, maraakistii dumarka ay wax ku baranayeen hadday tahay madaaristii ee, khalaawiga ama qur'aanka lagu baranayey hadday tahay xalaqaadkii masaajidka ee, waxaad arkaysaa runtii wax ku farax geliyo wax ku farax geliyo waxaad arkaysaa dad yaryar ama waaweyn oo wax baranaya waxa aan naqaanay ee, runtii in dadka tacliinta soomaalidu markii dhaqanka iyo sidii la yaqaanay waxay ahayd in dadka dad un yaryar una badan wiilal inay wax bartaan maanta waxaad arkaysaa nin ee, lixdan jir ama toddobaatan jir ah oo inta soo bilaabay alif waxmala ka soo bilaabay qur'aanka ee meel wanaagsan ka maraya waxaad arkaysaa dad waaweyn oo da'hoo tiro badan oo duruus doonanaya oo ku mashquulsan waxaad arkaysaa dumar hooyooyin oo aad u tiro badan oo runtii qaybta ugu muhiimsanba iyagu ah oo maraakistii camiray runtii markaa fiirisid dhanka dacwada aad bay hawshaas u fiican tahay masaajiddu waa camiran yihiin ilaahay baa ku mahadsan subxaana wa tacaala faham waxaa jira ay dadku fahmeen ama ay danaynayaan inay bartaan diintooda islaamka ee macaahidi baa furan ee shareecada oo dadku ay wax ku baranayaan owlaaddooda ay keensanayaan ilaahay baa ku mahadsan subxaana wa tacala ama madaarista nidaamiga ah wilaayada waa jiraan madaaris nidaamiga waa jiraan waana shaqaynayaan waa furan yihiin ee maktabka tarbiyada waa tacliim ayagana jazaahum allahu khayran runtii qayb muhiimay ku leeyihiin ee muqararkii iyo manhajkii baa ee shaqaynaya ee mutaabacadii muraaqabadii baa jirta iyo kawarqabkii dowlaadka wakhtiyada muxuu aha fasaxyada ahaa jira ee madaarista nidaamigana waa shaqaynaya waxyaabaha runtii xusida mudan oo oo dhacay oo suuroobay waxaa ka mid ah ee oo ilaahayna subxaana wa tacaala keligii looga mahad celinaya oo aanan annaga hadda fadli aan leenaha aan ahayn magaalooyinka waaweyn oo cadowga haysta madaarista nidaamiga ku yaalla iyo jaamicaadka dadkii joogay ama mudarada u ahaa in ay suurowday ayaga oo ee, tawcan oo aan kurhan ahayn raqbadooda ay muuqato in wilaayada bartamaheeda ay imaadaan in halka ay ku qaataan dowro ayaduna waxay ka mid tahay runtii waxyaabaha oo dadka waxbarashadooda iyo raqbadooda muujinaya muqararkii wuxuu ka shaqaynayaa wilaayada qaybaheeda cadowga uu haysto madaarista ku yaallo nidaamiga ah si guud marka waxaa la dhihi karaa ilaahay subxaana wa tacaala wax looga mahad celiyo oo fara badan baa jira xagga waxbarashada maasha allah waan garta marka sheekhana haddaan si gaar u eegna macaahidda qabaa'ilka ee wilaayada hiiraan ka furan ka waran aada sanado badan baa kasoo wareegta waagii la bilaabay ilaa iyo xilligan wax isbedel ah oo dhanka horumarka waxbarashada ee macaahiddaas ma soo kordhiya Eh, alxamdu lilaah eh, ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ku siiyo waa looga mahad celiyaa Eh, risaaladan waxaa lagu matalayaa nabiyulaahi maxamed calayhi salaatu wasalaam wilaayada hadda waxaa ka qalin jebisay sideed macad macaahid kalaa furan waxa muuqanaya marka waxaa weeye khayr fara badan baa muuqanaya taqriiban toddoba boqol iyo ziyaada qofood ayaa xambaartay culumta sharciga ah intaasaana ku filan ammaan ku filan ama ugu filan in dadku ay diintooda jecel yihiin owlaaddaasu dad baa dhalay haddana weli waa furan yihiin rajaana waa jirtaa haddana in macaahid kale wilaayada laga furo oo qaybaha hadda furan aan ahayn ama kuwii qalinjibiyey marka waxaa la dhihi karaa isbeddel baa jira ilaahay baana ku mahadsan subxaana wa tacaala waa tahay sheekhana adigoo mahadsan wilaayada hiiraan dhul aad u weyn bay ka kooban tahay bal bulshada ku nool wilaayada noloshooda asliyan maxay ku tiirsan tahay sida ay soomaalidao dhan tahay waxa ugu muhiimsan oo ay maanta dadka ku tiirsan yihiin waxa weeye waa waxa ayagu ay haystaan oo ah laba qaybood qayba waxa weeye waa xoolaha nool ama ancaamta waxa loo yaqaan nicmooleyda mawaashida xoolaha annagu aan leenahay geela ariga looda waxa kaloo ay dadku ku nool yihiinna waxa weeye waa dhulbeereed runtii dadku beerahooday tacbadaan ka shaqaystaan waxaa aad arkaysaa hadda wakhtiga aan joogno haddii aad qiimaysid ama aad eegtid dadku waxay ku nool yihiin ama xaafadaha maanta waxay isticmaalayaan waxay u dhowdahay in laga gudbo waxa laga keena bannaanka oo dadku maanta waxay tarkiisinayaan ama ay danaynayaan waxa dhulkooda ayaga ka soo baxa dadku caanahay cabbayaan hilibkana waa cunayaan badarkoodana waa karsanayaan waana ku dadaalayaanoo hawshaasi waa jirtaa weliba hadda wilaayada waxyaabaha u gaarka waxaa ka mid ah runtii horeyna aan loo aqoon ee tacabka shinnida ayaa aad ugu badan oo waxaad arkaysaa dadkii in badanoo ka mid ihi kuwii xitaa dhuxusha ku mashquulsanaa maanta inay mashquul ku yihiin ama biisi ku yihiin inay ka shaqaystaan shinnidii iyo malabkii ilaahay baana ku mahan subxaana wa tacaala dadka maanta marka haddii warka la xadido ama la koobo waxaa weeye waxa ay wilaayada dadka ku noole ku tiirsan yihiin waa waxa iyagu ay haystaan oo ah ilaahay subxaana wa tacaala dhulkaas u makanayey wixii ay ka helayeen iyo xoolahooda nool oo ay haystaan waa tahay sheekhana waxaan la soconnaa wilaayada hiiraan waxay ku taallaa bartamaha dalka soomaaliya waxayna marin muhiim ah u tahay waqooyiga iyo koonfurta dalka soomaaliya wilaayada musaafiriin kala duwan ayaa soo mara qaarkood waxaa suurgal in cilado dhanka gaadiidka uu ku yimaado iyagoo gudaha wilaayada maraya bal wilaayada musaafiriintaasi maxay u qorshaysay runtii dadka musaafirka ama dayfka ah xuquuq bay leeyihiin ilaahay subxaanahu wa tacaala kitaabkiisa ugu qoran ama iskuday waa jiraa iyo ku talagal loogu talagalay dadka muslimiinta hoos socda in wixii tabar oo la tari kara loo taro meelaha ugu muhiimsan ama makaanada ugu muhiimsan oo muruurka ugu badan wilaayada waxay ugu diyaarisay runtii dadka musaafirka oo muslimiinta ah meeshii ay ku nasan lahaayeen biyihii ay isticmaali lahaayeen musqulihii ay isticmaali lahaayeen wilaayada waxay u diyaarisay gaadiid keena biyahaas oo foostooyin baa loo dhigay loogu talagalay in loogu shubo gogoshi baa loogu talagalay ilaahay baana ku mahad subxaana wa tacaala mararka qaar waa jiraan baabuurta inay hallaabaan mararka qaar waa jirtaa in ay dheeqagalaan waxaasoo dhan waa jirtaa wilaayadu in wixii tabar ahi la qabto ilaahay subxaana wa tacaala baana ku mahadsan waa tahay sheekhana idaacad samil andulus inta ay ku guda jirtay diyaarinta warbixinadan hiiraan iyo hooska shareecadu waxay mid mid u booqatay degmooyinka iyo deegaanadu raayada tawxiidka ka babanayaan ee wilaaya saamiga hiiraan bulshadii aan la kulannay waxay inoo sheegeen in iyaga iyo wilaayadooda xiriir iyo wada shaqayn wanaagsan ay ka dhexaysa adigu waxaa tahay waaligii wilaayada arrintaasi maxaa raacin lahayd shacabka muslimiinta ee wilaayada ku nool waa amahadsan yihiin haddii ay yidhaahdeen wilaayadeennii annaga xiriirkeennu waa fiican yahay wilaayadana waa sida oo kale oo ayadoo shacabkeeda waa jeceshahay annagu dadkaas waa dadkii risaaladii aan wadnay iyo mas-uuliyaddiina saarnayd inaan u daacad noqonno oo aan naasixiin u noqonno ay muxuuha dusheenna ahayd waxa aan leenna waxaa weeye ilaahay subxaana wa tacaala dadkeenna ha noo wanaajiyo wilaayadoodana ha ugu dhigo mid ammaanadii dusheeda ahayd gudato waana ugu mahad celinaynaa runtii dadaalkooda iyo juhdigooda iyo wixii ay ku wanaagsan yihiin inta naga dhimanna waxaan ilaah weydiisanaynaa subxaanahu wa tacaala in uu noo hagaajiyo waana filaynaa in ay yihiin dad wanaagsan shareecadooda iyo wilaayadooda intuba danaynaya waxa aan ugu kabaynaya waxay tahay dadka ku nool wilaayada islaamiga hiiraan in ay samci iyo taaca siiyaan lana shaqeeyaan maamullada islaamiga deegaanada ay joogaan ka taliya camalkaas ama risaaladaas la wado waa waxa la wada leeyahay qofna gooni kuma aha allah subxaanahu wa tacaalaana qof walba goonidiisu hadhu wax u weydiin doonaa wixii idinkiga aadan maamullada islaamiga ah kaalmeeya wixii ay ku liitaan oo aad isleedihiin meeshaanu dacfi baa jira ugu naseexeeya cadowga ilaahay subxaanahu wa tacaala isu garabsada oo isugu kaalmeeya waana idinkaga mahad celinaynaa runtii in aad wilaayaadkiinna la shaqaysaan waan idinku ognahay
إسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي
hagaagka waxaan ugu soo maqan qodobo kale waxaa isu soo taraya dadka ka hadlaya iskudaygii baarlamaanka shalay ay ku dooneen inay ku ansixiyaan sharci ka dhan ah shareecada islaamka kaas oo banaynaya zinada shisheeyuhuna ay wataan mid ka mid ah dadka dhegeysta idaacadda alfurqaan ayaa arrinkan ka fikrad dhiibtay mar uu la soo xiriiray idaacadda asalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatuhu waa idin salaamay bahda alfurqaan iyo muslimiinta caalamka meel kastoo ay joogaan salan ka bacdi wixii shalay ka dhacay baarlamaanka haddii aan aragteeda ka dhiibto awalba waxyaabaha loo aas-aasay ayay ahaayeen waxyaabaha shalay ay ka doodayeen qofkii awal fahansana oo uu baciidsan karo ma aha hadda wax iska maaragta ama u qariibsan karo ma aha qofkii aan ogeyna hadda waxa waaye wuu ogaanaya marka arrimahan iyo wax ka daranba in ay maaragtay ay sameeyaan oo wax loo aas-aasay loo sameeyey ama ay ansixiyaan ama ay ka doodaan oo wax loo sameeyey iyagu marka laba qodobba oo horena aan u maqlay oo dadkii maqlay oo wax fahansanaa ay sugaayeen maalin un ayay ka mid tahay mid wuxuu ahaa tii xuseen ceediid uu ka dhawaajin jiray oo ahayd hal baasaboor iyo hal lacag in ay yeelan doonto soomaaliya iyo etoobiya dhammaan marka waa sir waagaas uu isaga fakeeyey ahayd waagaas kadib ma hadlin tii la ciiriyey bay ahayd xuseen ceediid wasiirka arrimaha gudaha ayuu ahaana markaas in maaragtay howlahaas uu ansixiyo haddaanan khaldanayn ayaa maaragtay la faray waana bannaanka u soo dhigay tan horeaba looga doodayoo marbaa haddana la joojiyey haddana shalay waa la soo celiyey marka maalin dhoweyd oo tarbuunka lagu qarxin jiray taliyaha ayaa facebooka waxaa lasoo dhigay social media waxaa lasoo dhigay maanta waa ka fakatay maalin kale ee ku taalla ninaa marka commentiga wuxuu kusoo qoray maxaa loo dilaa ninkan maxaa laga rabaa ilaahay markiisanna waxaan idhi commentiga waxaan uga jawaabay si yaroo basiida waxaan idhi dagaalu ku jiraa qof hadduu dagaal ku jirana hadda waa la dilaa taas kuma qancin uu yidhi kuma qancin taas jawaabi qancisa maaha markaasaan qoraal dheer u qoray inuu wax kala raadinayaan dareemay waxaa la yidhi haddii aad asaga tahay macnaha isaga aad tahay oo aad askari u tahay macnaha macnaha dowladda ku jirtid way macnaha fahmi maysid ama urujeeda kalead ka leedahay haddaad aad asaga aadan ahaynoo dhinac kale aad kasoo jeedina maba su-aashaas na weydiin lahayn haddii aad tahay qof shacaba ka dhacsan waxaan ku dhihi lahaa waxaa loo dilayaa sababta loo dilayaa waxay tahay anuu maaragtay iyaga dhaadhaanjinaya markay maxkamadaha iyo meelaha ay joogaan sida ay dhahayaan anigoo dhadhahaya waxaan idhi wuxuu difaacayaa baan idhi ba xarafka ba faqradiisa ta nin iyo nin inay isguursadaan xarafka kha faqradiisa fa'na naag iyo naag inay isguursan karaan oo dadku xur ay yihiin gabadhaada guriga kuu joogta haddee ninkay rabto ay keensan karto guriga aadan ka hadli karin xur ay tahay wiilkaagana gabadha uu rabo uu keensan karo gabadhaada ninkay rabto ay keensan karto wiilkaaga hadduu rabo nin uu keensan karo gabadhaada hadday rabto nin ay keensan karto ayaan waxa waaye ayuu difaacayaa saas darteed ayaa loo dilayaa markii wuxuu yidhi qoraalkaaga waa fahmi waaye ma fahmaysid aan ku idhi fahmaysid inaan fahmayn waa ogaa inaad fahamteed isku day oo kiyaal weyna qaado akhri marka marka waa isbuucii la qarxin jiray ee ahayd taliyaha marka inay waxaas un usoo socdaan waa wax maaragtay aloo kuroon yahay iska cadeed ayay ahayd tan kale dalxa waxaan leeyahay warkiis waxaa waaye dalxa warkiis waxaa waaye midkan diidan warkiis waxaa waaye lafta lafta aamee fuudkana fafamee waaye lafta aamee fuudkana fafamee lafta hilibka saaranna waa cunaa fuudka ama maraqana hadee waa ma rabo maraqana ma rabo waa ima anfacaya waay warkiis haddii uu difaaci lahaa diinta wax ka hor imaanaya oo uu difaaci lahaa dalka iyo wadani uu ahaan lahaa meesha uma fariisan lahayn aqoontiisa oo sida hadda lagu sheegayo ayaa xakameyn lahayd u aqoon lahaan lahaa marka waxa uu leeyahay wax ka jira maaha galmana waa diidaa wixii kalena ogolaana lafta aame fuudshe fafamee waaye marka insha allahu tacaala haddee mar kastoo ay waxyaabahan oo kale ka doodaan ama mar kastoo wax ka daran ay ka doodaan intii aan wax fahansanan unbay wax fahansiinayaan ilaah baana ka hadalsiinaya marka ilaahay ha jebiyo dhagartooda ilaahay iyaga ha ku celiyo تقدر إليها كعليا مسلمين إليها كرها كدبو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظالم
markanna waa galay ku saabsan sharciga gogoldhaafka xaaraanta ah ee shalay baarlamaanku la horgeeyey ra'dallooxa waa lagu dhigtaa roobda areeisle rabbiya rujuuc nugulahoo luu rukuucaahe waxaan rabaa ra'yiga inuu cabira waan u roogsaday an radiya kufriga waxaas raboy diinta naga reebtay ragga inuu rag kala guursado ay reer ahaadaan ra'yigaas ragba qaba inaan reer galbeed raacno rumaroone waxayna la rabaan dhaqanrog sawmihin iruku haddii isdhihi lahaa irahan mageliseene ra'yi male nin raaf laga xirto gaal rukuubee loo rogaa dhankii loo rabo gaal rabayays an rejiya ra'aysnoo ma ahin gaal ninkii raacay rabbi kama aqbalin waxay rabeen mana rajaynaane ee rag iyo dumarra baa kala bixiyey waana kala reebi raqamkoo inaan laga dhigo liisu soo rabo ragaa raba sidii reer galbeed inaan wax kala reebin rajiinkii siyaada oo ka reey kuwaan ruuclaynaayo ra'yigaas markiis qaatiyo israashi taageeri rabshadii ka dhalato rag badan raafka loo mariy waxay ruxanto oo lala raftaba waa la ridikiiye rasiidkiisa raadsada raggii kula ra'yiga ahay rufyaan baa tihiin gaal raboon reer wax ugu oolin ridinagu ma reer ihiinoo gaalma iga roono riyo ma aru noqonay ris ma raranka soo ciirto ra'yi ma lihin meel raran ahay raad ka goobeene ra'yi ma lihin meel raran ahay raad ka goobeene ra'yigooda iyo waxay rabaan raalli kama ihin roogka waaya riddi ii kufaar waxay rabeen diidi reer luud wax laga reebi waayay inay rag riixaan rabbigay rasuulkiis u diri koo rumeey ma lihin risaaladii nin raacaa la waay waa ridoobeen rabbigee iyo ruqsaasi iyo jibriil in isku rogo ciidda rasuulkiina risaalo u gay raalli laga yahay waara waxay wixii raacsanay nabigii waa rari baasho ou u raarici jibriil kii rafacay waayo dabadeedna waa soo rogoo lagu rushay dhagax rag iyo dumar rijaal iyo niswaad ruux fakaday ma lihin raqi ruux ma laga arag waxaa lagu rogrogay ciidda ee waxaa layska reeboos rabbiga raalli ka ahee ninka raadiyo raba jannada raadma gelinaayo ee rag la boodi iyo riba waxaan raadiyow haaye haddaan rubada laga goyninoo ruuxda waay siinin kama roonin reer luud rumaas hadal ku roon yahay ee rag baan nahay ra'yiga ina la rogo waa ku roon tahaye adduunyada hadda ay ruxantiyoos reerkii kala guuri raashiya iyo reer galbeed rooma kuwii joogi rabbigaay rumeyn waayiyoon raacin diintiisu ra'yigoodii iyo waxay rabeen waa la rookeey islaamkii ila riixa ay haddau soo ruqaansaday adduunyada ra'yada meel walbaa laga ruxayaa rag baa kacay kufriga raadsada oo rubadda biimeeya adduunyada ka rabeen raaxa iyo inay ku raagaan rabbigay la kulankiisa raba raadinaa geeri uma roogi kara gaal ka raran waa ka rooraahe uma roogi kara gaal ka raran waa ka rooraahe riddi iyo wixii gaal rabo daba ruclaynay intay roogi doonaan kufriga waa la raacdayna ee ugu raaxeeya rasaasta rixingooye hal raafa ugu raaxeeya rasaas kaasi waxa uu ahaa abwaan rooble cumar cali فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي waxaa nagu soo maqan puntland oo ay la soo darastay duruuf dhaqaale laakiin iminka idaacadda alfurqaan mid ka mid a xarumaheeda maanta waxaa yimid ugaaska beesha gaaljecel ugaas xuseen ugaas cabdilaahi ugaaska waxa uu ka warmay arrimo dhowr ah waxaana ka mid ah dhibaatadan lagu qabo shisheeyaha jooga gobolka hiiraan isagoo dhanka kale soo hadal qaaday arrimo ku saabsan beesha gaaljecel waxaa ugaaska waraysta waryaheena maxamed ciise jazaak allahu khayran saameyntooda waxaad moodaa in cadowga soo duulay guud ahaan horta saameynta ummadda muslimka ku hayo ee soomaaliyeed ayuu gobolkii dhinac ka yahay oo dhibka uu ku hayo dhinac ayuu ka yahay waxaa jooga dad afkoodii ku hadlayo dhaqankiina la yaqaano haddii mararka qaar lees waraystana la heli kara dad heeb ahaan dadka la dhashay in gaalada jabuutiyaanka ay ku jiraan laga yaaba oo asalkana jabuuti ka imaaday dhibka ay ku hayaan way iska badan yihiin xaqiiqatan waa ku aaf loo tarjumi maayo markii si loo fiiriyo macadaalika uun gaaladaas ayay wakiil ka yihiin marka dhibaatooyinka dhibaatooyinka ay ku hayaan ummadii ku dhaxayaano oo waxaa laga yaabaa inay dadkii soomaaliyeed ee moogta waaqi wax badan aan fahansanay in uu arkaanaba dad salaad dukanaayo oo soomaayo oo dad saas eh laakiin xaqiiqada waxay tahay sidaa mid ka duwan ummadda cadowga waxa ay usoo diishay mid ka daran ay dadkeena ku hayaan akhlaaqiyaadkay baabi'inayaan faqsiga iyo kufsiga ayay maragta ay fidinayaan wax waliba oo xumaan ah fidinteeda iyo fulinteeda aad bay kuwa kale dhihi karaa ay ugu degdegsan yihiin inay fidiyaana balaayada iyo sharta ay wada inay fidiyaan khatar bay ku yihiin maadaama dadka kaleenta aysan si toosa u fulin karin waxay u sheegi karin laakiin ayaga afkay ku hadlayaan marka dhibka ay ummadda ku hayan waa dhib badan laakiin ilaahay fadligii darabaadka ama dherbaxashooyinka mujaahidiinta ay u geysan darteed ayaa waxay ku koobtay inuu guryahooda ay soo dhaafin laakiin faqsigii dhibkii intay tabartooda way wadaan laakiin ilaahay fadligii meeshii ay joogaan sooma dhaafsiisna la dhihi kara alxamdulilah rabbi alcaalamiin ummadda inta ilaahay diintiisa dux iman ay ku jirto way ka fogaadaan waa tahay ugaayska beesha gaaljecel ayaa tahay hadda ka hor waxaa lasoo weeraray macadka beesha ay leedahay amaba u furan wax saameyn ah ma idinku yeesheen
jasaak allahu khayran waa horta bini-aadamka markay dhib timaada saameyn waa imaanaysaa waa la hubaa waa musiibo timid ay aheeday laakiin alxamdulilah rabbil alamiin wax saameyn ay cidda ku leedahay ma jirto bal saameyn way ku yeelatay markii si loo fiiriya markii si loo fiiriya saameyn maysan ku yeelanin marka la fiiriyo cadowtinimada islaamka gaalada ay u haysay iyo maaragtay meesha maanta gaalada ay naga weeraray sidan uga tahay saameyn inugu yeelatay laakiin sida iyaga ay rabeen oo saameynta ay ka rabeen ama dadka ma ogtahay sida kale u fikira ay u malaynayaan saameyn maysan ugu yeelanin niyadjab iyo maaragtay gaabin in maysan ugu imaanin balle inaan kasii badinno oo ma ogtahay aan intii tabarteena aan sii dhaqaajinana diyaaran una insha allahu tacala horena waa u sheegnay laakiin waxa marka la fiiriya saameynta warkutaalada islaamka ay kuwada reebtayaan la qabnaa laakiin kaas ahaan gaalada hadafkii ay laheed ee macaahiddii iyo fidin diintaheed waxba maysan ugu reeban gobolka waxaa ka jira fatahaadaha webiga shabeelle maxaa loo aaneyn karaa fatahaadahaasi jasaak allahu khayran kolba fatahaadda waa sax hadda way jiraan xaqiiqatan waxay u baahan tahay in dib loo milicsado dalka wuxuu soo maray magaalada beledweyne wakhtigii soomaalida ay qarmays cunkii way jirtay markuu joogay maxamed siyaad barre way dhisneed way jirtay maxaakiimtii dhisneed xarakad shal mujaahidiina haysatay way joogtay fatahaadda iyo fasaadka hadda jira mausan jirin hadda waxay markay bilowda waa markay gaalada qabatay waxaa la dhihi karaa marka dhibaatooyinka ummadda soomaaliyeed ay gaalada u keentay ka mid tahay waa magaalo lafdhabar ah oo ummadda soomaaliyeed guud ahaan ama gaar ahaan gobolada dhex isku xirkeeda qaabilsan waayo si marka ummadda xaasidnimada gaalada ku jirto xiriirka inuu kala go' darteed ayaa loo baabi'iyaa waa wax ma og tahay gumaystaha oo wado aragtideenna waa wax ma og tahay qorshe fog laga leeyahay lakiin ilahi waxaan weydiisana insha allahu tacaala wax walbay keenaan way ku fashilmi doonaan insha allah hadii loo yihahdo laakiin waxaa la dhihi karaa xaqiiqatan waa qorsho waa cadowtinimo xiqdiga iyo xaasidnimada gaalada ay wadata ay qayb ka tahay la dhihi karaa insha allahu tacaala waa tahay marka dadka qaar waxay tuhunsan yihiin in webiga lasoo fasaxo si mashaariic loogu sameeyo taasi ma jirtaa ha waa waa jirtaa kolba gaalada hay-adaha ay samaysan waa mashaariic doon marka warkaa waxaa la dhihi karaa waa hadduusan sax ahayn iyo hadduu sax yahay ma og tahay tir rabbi unba og laakiin ictiqaadkeenna iyo sida aan malaynayna waa dhici kartaa ha waa tahay ugu dambeyn beesha aada ugaaska u tahay iyo guud ahaan ummadda soomaaliyeed maxaad usoo jeedinaysaa jasaak allahu khayran ummadda guud ahaan soomaaliyeed waxaan dhihi lahaa maanta ummadda soomaaliyeed guud ahaan waa lagu soo duulay dal iyo dad iyo diinba waa loogu soo duulay hadday dadka ay malaynayeen in maaragta badbaadinta ummadda loo yimidna wax badan oo xaqiiqo ah way jiraan intay wax ku maqli karaano intay wax ku fahmi karaan qabiil weliba waa la taabsiiyey saandarima xataa jufujufo in loo taabsiiya ila tahay ummadda waxaan ilaa marka maanta waxaa jiro maraykanka diyaaradaha usoo kicinayo ee ciidamo intaana loo soo xashdiyo loo keenay waxa lagu soo duulay al-shabaab ma ahan ma ahan waxyaaba dana qaas e ma ahan waxaa lagu soo duuli waa dadnimadeenna waxaa lagu soo duuli waa in la qaybiyo waxaana lagu soo duuli waa abiy axmed wuxuu sheegayay in etoobiya ay furato muqdisho intay furato ay maaragtay uga shaqeeyaan dadkiisa oo gaalada ah dulinimada sideedaba mogtahay waa wax adiga aada iska reexi kartid waay maanta ummad sharaf oo karaamala ummadda soomaaliyeed aan nahay walaalaha mujaahidiinta garab ha la siiyo nin waliba maanta oo qabiilka hor joogo ama qof eho maaragta damiir diimeed ay ku jirto waxaan dhihi lahaa maanta qorigaada qaado gaalada aan iska dhicin insha allah haduu ilaa yidhaahdo iska dhicinta gaalada ayay danteena ku jirtaa iska dhicinta gaalada ayay sharafteena ku jirtaa iska dhicinta gaalada maaragta ayaa wanaageena iyo khiyaamadeenna waxa naga horeeya iyo thawaabkeeda ajirkeeda ay naga horeysaa marka ummadda guud ahaan waxaan dhihi lahaa waxaa lagu soo duulay waa wada dareesannahay maalin walba daraad ilmaa la dilay saraakiil shabaabaan dilnay maraykanka gantaaluu ridaa ummadda soomaaliyeed kalama jecla lo-ou dilaa sargaalaa la dilay dameerkii la dilata waa sargaal marka dameerka waxaa loo dilayo sargaal shabaab lama rabee waxaa waaye waa waa mabda'a guud ee gaalada ku duulayso annagana ilaah na fahansiya alxamdulillah marka ummadda soomaaliyeed warkii aan ku badin waxaan ilaa nimyaho dagaalamo xornimo waa la doontaa insha allahu tacaala waxaan xabaddaa ahayn sharaf iyo karaama kuma jirto barnaamijkaa ha lagu baraarugsanaado ayaan dhihi lahaa
gabagabada barnaamijka ayaan isla soo gaarnay maamulka puntland waxaa soo wajahday duruuf dhaqaale waxaana ay bilaabeen inay jaariyadaha soomaaliyeed ee yurubta ka codsadaan dhaqaale ay kula dagaalamaan mujaahidiinta al-shabaab iyo dugsiyada qur-aanka maamulka puntland wuxuu waayihii dambe waday inuu beerlaxowsado jaariyadaha soomaalida ee goboladaasi kasoo jeeda kuna nool yurub iyo amerika markii uu ku fashilmay dhinacyabadan duruufta ugu daran ayaa haysata maamulka mudug kaasoo bilo ka hor loo soo magacaabay guddoomiye cusub markii ay xarakada shabaab mujaahidiin dishay guddoomiyihii hore guddoomiyaha cusub iyo taliyaha ciidanka ee gobolka ayaa xubno ka tirsan jaariyadda oo ay xiriir leeyihiin la hadlay iyagoo u sheegay inay qarinayaan magacyadooda balse ay ka dalbanayaan inay ka dhabeeyaan ballanqaad hore oo ahaa inay dhaqaale usoo diraan dhaqaalaha ayaa waxa ay doonayaan inay ku samaystaan ciidamo dharcad ah sida ay sheegayaan markii ay fashilmeen kuwoodii hore waxaan idiin soo gudbinaynaa codadkooda waxaana ku horeynaynaa guddoomiyaha oo hadalka bilaabaya kadibna taliyaha ayuu ku wareejin doonaa
waa guddoomiyihii gobolka cabdilatiif muuse nuur sanyare waxaan salaamayaa dhammaan qurba joogta gobolka mudug waxaan isla joognaa hadda oo aan wada fadhinaa kiliibkan aan duubayo isaguna codkiisa aad maqli doontaan taliya muumin taliya muumin runtii waa nin aad iyo aad u qiimo badan oo geesi ah ee daacadna ka in wax qabsoomaan gobolkana hadda inta isbedel badan baa ka muuqday annagana hadda istaraatijiya weyn baanu ka leenahay inaanu muddo yar ku nadiifinno waxaan wada shaqayntii aan lahayn gudiyada muhiimka ah oo guddiga marjaca guddiga dhaqaalaha guddiga wacyigelinta iyo guddiga isku xirka dhammaantiin waxa weye hawshii aanu ku ballansanayn annaga xagga yaga waa naga soo dhammaystirantay baahideeda waa idiin soo gudbinay dowladdu hadda baahida aan qabno waxaan isleenahay wax hadda dowladdu bixisaa kuma fila waxyaalaha aan rabnay in laga saacido dhan waan horaan idinku soo gudbinay wada shaqaynta aan gudiyadaa lahaynoo muddada dheer aan hadda aan golayaashkooda jiray oo ka wada doodaynayna waxaan isla garanay ugu dambayn oo aanu isla garanay waxay ahayd in dhaqaalihii aad ugu tala gasheen inaad ku bixisaan gobolka inay bisha sideedaad shan iyo tobankeeda ay ugu horeyn ay u bilaabato noo bilaabato dadkii nala shaqayn lahaa oo dhaqaalaha nagala shaqayn lahaa qaar ka mida ma ma soo bandhigi karno duruufaha amni oo jira dartood waxaa hadda unqaawan oo bannaanka u taagan inay hawsha iyagu maaragtay ay ka dhex muuqdaan waa aniga iyo taliyaha qaybta booliiska muumin oo runtii ah nin aan inta badan ba anigu hawsha inaan iska xijo aan raba hadda amni baa bahasha laga shaqaynaya ugu muhiimsan amnigana waxaan rabaa inaan inuu isagu noogu noqdo lafdhabar waana nin lafdhabar noogu ah hadeerba gobolka amniga ka jira intii hadda aan wada shaqaynayna wax badan baan isla qabanay waxaas waxaasoo dhan waxa weeye waxa ahayn oo hoos tagaan dhammaantood markaan xaqada idiin sheegno nimankan argagixisada ah oo xarumana waa ku leeyihiin oona hadda ognahay marka aad iyo aad baan idinku mahad celinaynaa wada shaqayntiinii muddada aynu wada shaqaynaynay iyo wixii aan isla soo qabanay waa idinkaga mahad celinaynaa haddana waxaa la joogaa oo gudiyadii dhisnaa ay kasoo shaqeynay anagoo aan kasoo wada shaqaynay waxaa la joogaa xilligii la bilaabi lahaa hawshii aad ku kaalmeynayseen gobolka mudug waxaan rabaa inuu kelimadiisa raaciyo taliya muumin muumin haye waa salaamayaa guddiga horumarinta iyo amniga gobolka mudug bacdal salaam guddoomiyaha muddaanu iyo guddiga farsamooyinka oo kala duwan ka wada shaqeynaynay arrintan waxaa moodaa xoogaa in uu dibdhac ku yimid arrintii xaggiinna annaga dhinaceena waa u diyaargarownay dalkuna waa idiin baahan yahay maadaama aanu aragnay dowladda laftigeedu inaysan ku filayn arrintii baahida taagan in la kaalmeeyana idinka laftigiinnu aad soo garateen waxaan rabnaa wixii aad taakulaha ugu talagasheen wixii lagu qaban lahaa waanu diyaarinay inaad bixisaan aydinna ka welwelin hawshaasna la fuliyo gacan ammaanana ay geli doonto oo sida loogu talagalo wax loogu qaban doono waxaan kaloo rabnaa inaan idiin sheegno gobolka keliya shaqooyinka la qabtay waxaa kasii muhiimsanaa qorshayaasha aanu degsannay oo ujeeddooyinka fog ah oo gobolka oo dhan wax looga qabanayo markaa fiirisid culeysyada ugu badan oo gobolka ka jiraa waxaa ka mid ah ciidanka daraawiishta in la xireeyo la tababaro oo laisku awooday inay muhiim tahay oo amniga qayb ka qaadanayso waxaa ka mid a arrinta deegaameynta cusub al-shabaabna aysan ka marayn waxaa ka mid a in la sameeyo barnaamijkan aad tirahdeen inaad naga taakulaynaysaan oo ahayd dharcadde ama dad sirdoon oo hubaysan oo dowladdana aanu qaybtood hubka ka qaadno qaybna ay tahay dad xuuraan ah oo dadweynaha ku dhex jira si ay arrinta tan al-shabaabka ay uga hortagto waxaa ka mid a inaanu ka hirgelinno sharciyadan baarlamaanku ansixiyeen oo dugsiyada qur-aanka iyo waxbarashada manaahijta waxbarashada saameynaysa tusaale gobolka waxaa magaalada aada ugu badan in ayba ka dhex furan yihiin waxyaalihii dacwada ahaa oo al-shabaabka ay manhajkooda qaadanaysay oo iskuulle ku leeyihiin oo shifooyin ku leeyihiin inaynu fulino sharciga baarlamaanka dhowaan laga ansixiyey oo wasaaradda cadaaladdu ay garwadaan ka tahay sidoo kale inaanu xafiisyadii wasaaradaha oo sida gobollada kale ay gobolka mudug ka hirgalaan iyada laftigeeda waa qorsho kaloo socdata kullina waxay isugu imaanayaan hoos tegayaan guddoomiyaha gobolka waxaasoo dhan waa laamo ka baxa anigu gaar ahaan waxaan ugu xilsaaranahay isaga amniga insha allahu tacaala waxaanu rajaynaynaa haddaanu taa kula fiicello idinkiiyo dowladdaba inaanu arrimaha ku guulaysan doono waana naga go-an tahay welwel la-aan iyo baqdin la-aan dadka anugu magacooda qarqarinayay waxaas ma jeclayn laakiin dee marra duruufta ka weynaan mayno laakiin ninkii raba inuu gobolkiisa wax ku bixiyo waa arrintaas waa arrin muhiima wey waana idin salaamayaa marka waadiy mar labaadba bismillahi raxmaan aad baa umahadsan tihiin saasaa inoo ballana waxaan rajaynaynaa in aad wixii aan ku ballannay ay dhowaan idinka soo wareegaan annagana waxaan idiin ballan qaadaynaa sidii aad ugu talagasheen inay u baxaan oo ay ay insha allahu hagaagaan meesha aad ugu talagasheen ay ku baxaan فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي
guud ahaana dhegeystayaal barnaamijka dhuuxa cawaanaga intaa dhammaanteena waa fi amaanillah wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا